wasaaradda haweenka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ugu qabatay tobabar ku saabsan maareynta kiisaska shaqaalaha wasaaradda inta uu tobabarka socdo ayaa shaqaalaha la siin doonaa cashiro ku saabsan kiisaska shaqaalaha iyo sidai ay ula imaan lahaayeen shaqo hufan agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka koonfur galbeed marwe madiine axmed nuur oo dah furtay tobabarka ayaa sheegtay inuu muhiim u yahay tobabarkan shaqaalaha bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan marti sharaftay iyo bahda saxaafada waad mahadsantihiin kasoo qaybgalka tababarkan oo ku saabsan maareynta keiska case management iyo psychosocial support waa weji muhiim u ah oo kamid ah mas-uuliyadeen waxaan rajaynayaa in ka faa'iideysan doontaan oo ka fahamtaan waad mahadsantihiin tababarkan u furaya insha allah jazaakum allahu khayran